بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي جميعا intay maqlaysaan ma laga yaabay ereyaybu inuu gaaro waxaan caawa ka hadlayaa ayaa insha allahu tacaala laba habeen aan soo socota haddii alla yidhaahdo mawduucaan ku magacaabi kara carabi marka lagu sheego ataxdiir min almugaalaati fi takfiir wa wujuubi talabi almacaadiir inaan ka digayno in laga badbadiyo gaalaynta iyo hebel waa gaaloobay ama waxani waa gaalnimada in laga badbadiyo iyo inay waajib tahay dadku markay wax qalad iyo mukhaalafo ku dhacaan in cudurdaar loo raadiyo halka looga raadin lahaa sabab loo adeegsada ama wax loo cuskada in la gaaleeyo inay tahay in loo raadiyo sabab ama wax loo cuskado inaanu gaaloobin oo qofku muslim yahay inta ay wej sharciga suuragal ku tahay mawduucan ka hadlayo waa mawduucaas oo si kooban oo kale haddaanu idhaahdaa inaan lagu baxbaxsan amaan xirfo iyo caado laga dhigan ama qofku aanu ku fududaanin inuu acyaanta iyo mucayaniinta mukhaalafaadka sharciga ku dhaca oo ay noqon karto ama mukafir lagu gaaloobo oo la isku raacsan yahay ama la isku khilaafsan yahay inaan lagu badbadinin oon lagu degdegin in la yidhahdaa qofkan waa gaaloobay sababahaasna aan sidaa u leeyahay ama wixii aan isleeyahay aragtida sharciga saxdaa weeye qaybo kamida waan xalaqaadkan ama saddexdan xalqadood ku soo bandhigi doonaa waa qaybo kamida waayo wa waxaan wada gaari karaa ma aha dee hal fadhina waxaan kusiiyo dhowr fadhina waxaan kusoo wada bandhigi karaa ma aha sababta mawduucaas aan uga hadlayo waxaan kusoo ururin karaa laba sababood sababta koowaadi mas'aladani waa masalo aan is leeyahay nusuusta shariicada iyo aqwaasha culimmadu mutawaatiraadka aan qof daalibulcilmiga inta badan ka qarsoomin weeye laakiin aada moodo dabool iyo mugdi badan inuu fuulay oo la fududaystay sababta labaadna waxaa weeye baabkaasi waa baabta shariicada iyo axkaamteeda baabta ugu khatarsan ah in badanoo wax makas ah baa gashay oo wuxuu noqday wax shah la cabaya aan ka duwanayn masalada khutuuradeeda waxaad ka sawiran kartaan sida fudud loo galay waa masale ay la xiriirto dimaa iyo dhiig la xiriira wey waa masale ay la xiriirto amwaal iyo xooladaad leeyahay in la xalaalaysto la xiriirta wey waa masale ay la xiriirto cirdi iyo furuuj iyo ansaab ay la xiriirto wey nabigeena calayhi salaatu wasalaam dardaaranadiisii ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa xajat lwadaac oo goobtii ugu badnayd ay muslimiinta xilligiisi isugu yimaadeen ahayd ina dima'akum wa amwaalakum wa acraabakum xaraamun calaykum ka xurmati yawmikum haada fii baladikum haada fii shahrikum haada wuxuu yihi dhiiggiina iyo maalkiina cirdigiina iyo ansaabtiina iyo cirdiga waxa soo galoo dhani xaraam bay idinka tahay ayaan lagu fududaan oon lagu degdegin sidii ma goobta aan joogno maka oo xurmada u tahay bisha aan joogno dilxija oo muxaal bishi ashurul xurumka ee xurmada lahaa kamida u tahay maalinta aan joognana maalin xurmada oo yowma alxaji alakbari u tahay kadib nabigu wuxuu ku gebagabayey hadalkiisii alaa hal ballaqtu allaahuma fashal ilaahu ma gaadhsiiyey ilaahu markhaati ka awnaan gaadhsiiyey arrintaasaan u sheegay waxay keenaysaa mas'aladani oo laga hadlayo marka mawduuca masaa'ilu takfiirka tacyiinka iyo acyaanta laga hadlayo qofka dhiiggiisu inuu xalaal yahay shalayna macsuum uu ahaa aan la taaban karin in maalkiisu xalaal yahay shalay aanu bannaanayn in cirdigiisu xalaal yahay shalayna aanu bannaanayn bacda kalimati tawxiidna waa saddexda arrimood oo kamida arrimaha ugu adag ee shareicadu xoogga ay saartay in la ilaaliyoon la taaban saas darteed in lagu fududaado oo qof aan aqoonteedina lahayn ahalla u ahayni oo sidii shah la cabayo iyo sheeko fardhi ku dirir noqotaay maxay nusuusi ka tiri culimmaduse maxay ka yidhaahdeen oo waxa aan raba inaan soo bandhigo iska daa siqaarka dalabada iyo fadhi ku dirirka caamade ninka culimmada iyo aimada mujtahidiinta ah markay masaa'ilkaa ka hadlayaan buu qofku lug markuu horey u qaada tallaabo yuu toban gadaal u qaadaa markaas waxaa arki doontaa aqwaasha aimadu in raggii mujaridiinta ahaa si ibnu taymiya kayrkood dardaaramada ay ka tegayaan ay leeyihiin qof ummaddan ah oon magaciisi iyo hebel waa gaal aan leeyahay ma jiraan halkaas dahabi iyo abulxasan alashcari iyo ibnu taymiya aqwaashooda iyo nusuusta kalaamkeedaan keeni doonaa marka saas darteed culimmadu waxay wax badan ku talinayaan markaad tallaabo horey u qaado in ka badan inaad gadaal u qaadoood ka fiirsato sababtana dib baan ku ogaan doonaaye haddaan wax yar ka soo gaabiyo ninka caalimka ee mujtahidka ee imaamkii wuxuu garanayaa inay dhici karto erayga inuu meeshiisii la gafo hadduu la gafo isagii waa shun fifty fifty wey isaga laftiisuna u gaaloobo oo diinta ka baxay inuusan ka bixin fifty fifty wey saas darteed fallaa dhagan laakiin haddaad gafta waxaad ogaata adigay dhici kartaa laftaada inaad gaal noqoto diinta ka baxdaa dhici karta marka ninka qof kale markuu fallaada gamayo hade garitaanka iyo shiishka haddaad la gafto maxaa ka dhalan kara inaad gaalowdaa dhici karta ninka halka ay u taagan tahay waa ninka culummada garanaya waxaan uu ka hadlaya iyo waxaan uu samaynaya intuusan qof kale u danayn isaga laftiisii inay dhici karta inuu haadaan iyo gedow iska tuuro laakiin waxaa la yidhi libaax nimaan ogeyn baara ka kaceeya ama wax ka rida diba hadduu haqabsado wax ka kaxiso adi laftaada warbaaxoos kugu dhuftaa ku filan qabtu kaas iyo de ciddihiisaba kasoo hali maysa saa darteed libaax nin yaqaana reefuu qabsado iyo raquu ku fadhiyo uu ka warwareegaa qori inuu watiyo banaanka inuu ka qariyo mooy kuma soo ordo baabkan haddaba nimaan aqoon khatartiisa iyo waxa kaga iman kara oo caamiya ashbaahu lcawaam ah baa sidii baalalaydi ugu daaso ugu dida marka maanta waxaan maraynaa terminologiga iyo luqadda zaman kastoo la joogaba erayaa kusoo biira isticmaalka yawmiga ee caadiga isticmaalkeedna waxaa lagu soo biiray ereyga gaal iyo murtad la yidhaahdo wuxuu galay meelihii kaleo dhan intuu ka soo baxay xataa banoonigii buu galay ninbaa wuxuu sheegaya dhalinyaro ciyaaraysa banoonigi walaag kubadda ii baas buu yiri markaasuu baasi waayey walaag maa ii baasi buu yiri murtad iyo murtad ku dhalay macnaa banoonigii la ciyaarayay bay bahashii gashay ninkii u baasi waaya waad garan kartaan khutuurada ay leedahay marka wixii khatarta uu lahaa iyo sida loo fududaystay taasoo kale markay dhacdo waxay mudan tahay inaan laga aamusin oo qofkan laga yaaba dab buu ku ciyaarayaa ismana oga bal in la taabsiiyo war waxaan aad ku dul ciyaaraysa dab weeye meeshan aad qooraansanaysana haadaan laga yaabo inaadan ka soo noqon wayo cid kale ha u danayn laakiin taada meelxun ha dhigin labadaas sababood baan mawduucan isleeyahay in laga hadlo hadda waa mudan yahay ka hor in laga hadlana waa mudnaa waxaan ka hadli doonaa waa saddex qaybood qayb waxaan ka hadli doonaa ugu horeysa rajeynaya insha allahu tacaala caaw inay ama noqoto ama u badnaato markay dadku mukhaalafaadka sharciga guud ahaan gaar ahaan mukafiraadka ku dhacaan manhajka kitaabka iyo qur-aanku muxuu ina baray nabigeennana calayhi salaatu wasalaam muxuu ina baray dhinaca waxaan uga jeedaa sida qur-aanku uu inoo baray nabiguna inoo tusaaleeyey in loo cudur daara qofka ama si kale haddii la yidhaahdo inta suuragala loo qildayo bal kufrigii inuu ku dhaco in laga leexin karo in meel makraj ah loo raadin karo aynan noqonin in lagu haliilo mar hadduu ku dhacay waa inaan birta la dul istaaga aanay noqon ay noqoto qofkan intaan ka warwareejin karno si suuragal sharcana aynu ka warwareejino laakiin markeeda meel aan u wareejino aan weyno markaa intaana xukumaysa aynu isreebreeb gallo yaa dhiiran oo isbiimaynaya oo nin walba u yidhaha hebelow walaal bal bal iga hormar sababtoo haddii haddana adigoo isdalaalay aada gafto waxaa kuu taalla in wadankaad gantay adiga inta kugu soo noqda wadnaha kaaga dhaca dhici karta oo nabigaa la cadaynaya oo leh haddaad la gafto adaa gaaloobaya marka soo dalaashay wax badan aamin kama tihi qayl bixin soo weyday waxaa dhici karta akhare aan lagu weydiinin idal waa gaal maxaa udhihi weye laakiin waa gaal markaad tidhahda in lagu weydiiye maxaad ku tiri way dhici kartaa laakiin hadii lagu yidhahda maxaad u dhihi weyday waan cabsaday baa kugu filan in wax kale ii gabadoon meel goda ka dhacaan ka cabsaday laakiin maxaad u degdegto saa u tiri kan soo ma jiro kan soo ma jiro kan soo ma jiro marka lagu yidhahdo wax dhici kar hawa marka wax nafs qofku qofku waa dadaali karaa wax badan inuu xaqa raadiyana waa isku dayi karaa laakiin mid ma xaqiijin karo inaan wax u dhuumanin ma hubi karo waxbaa kuu dhuuman kara waxaa kuu dhuuntay waxaa tilmaamayey cabdiraxmaan ibn yaxya almucalim raximah llahu tacaala mar wuxuu leeyahay hawada markuu ka hadlaya khatarnimadeeda waxaa dhici karta buu ihi anigoo keligaya inaan meel daliil soo maro oon daliilkii qaab u fahmoon si fiican u sharxo cidnana maana sheegin waa keligay weli saan u sharxay intaan aada ugu riyaaqo mas'aladii qalbigayga si fiican saa inay tahay u gasho daliil kaloo ka hor imanayaa igu imanaya suuq iyo xanjo waxaan isugu guntayaa basaan kaa uga jawaabi lahaa sababtoo ah kii aan meel saaray baa weli qalbigayga dhegano kuwan kale ka leeximun dariiqa maahane amaad xaqoodii siisaa waan ku gabasalaawi waaba keligay baan ahaaye haddii ereg intuu iga soo baxo aan dad u sheego oo hadhow qowlkaago jabay qoodhaadoo jabtaa ka roontii iyo koofiyad baa kaa dhici mas'aladu ay tagto soo kama sii daran adoo keliga ah wixii saamaynbu kugu yeeshay waxaan uga jeedaa hawadu waa shay qalbiga gala qaar baa culimadu waxay dhahaan hawadu kal hawaayi dabayshu marsiay kugu dhacaysa marar qaarkood ma ogaan kartid hawaduna say kuu soo gashay ma ogaan kartid marka dambana tahwi bika haadaan bay kaa tuuri maadaama ay halkaa tahay waad waad qaabsan waadqaabta waad joogi waad tallaabsan waad soo noqon waxaad wallaahi ninkani wax qeyl loogu raadiya lama hayo haddana waxaad ihi warniya waxaadan adigu garanayn amuu jiraayo falaadu kugu soo noqotaa laakiin inta ayaa garanaya ahlulcilmigaa garanaya masaajidka iyo taqdiirkoodii aqwaasha culummadii daraalibka iska hor imanaya iyo inta wujuuha ixtimaal ee suuragal iyo waa xirfad iyo mas'alo culimo wey masalo fadhi ku dhici maaha marka marka koowaad waxaan ka hadlayaa sida rajaha iyo in loo qildayo iyo in loo makraj loo raadiyo intii suuragal ah kitaabka iyo sunnada aynoo bareen qaybta labaad waxaan kaga hadli doonaa sida in la dhiirrada laynooga digay oo aada xukunkii saarto ado adoo isleh markaa laga yaabo waxuu ku riixayo ama waxoogay waad u raaraadiso rajo waad u weyday isleh inaad ku dhiirataaye sida laysaga digay ee khadya laylayf cas iyo xariijin cas loo mariyey kitaabku sunnada nabigu waxay ka tiri iyo culimmadu waxay ka yidhaahdeen qaybta ugu dambaysa saddexaad waxaan kusoo gabagabayn doonaa fawaaid iyo makhaatir iyo khulaasaadka oo iyadana qayb kala ah oo culimada qaar si gaara ay uga hadleen qawaacid iyo dalaa-il badan oo sharaa'icdu sharciguna uu tusay insha allahu tacaala wixii aan asiibo waa tawfiiq ilaahay wixii aan qaldamana waa minii wa min ashayطaani ilahi subxaana wa tacala waxaan rajeynayaa inuu tawbadeeda iyo ka noqoshadeeda i waafajiyo masalada koowaad haddaba ama qaybta koowaad waxaan ka hadlayaa nutaku min manaahiji اqur'aani wاlأnbiyaai fi اlicdaari wa talamusi اmakhaarij waxyaaba googoosoo kookooban baan ka soo qaadan doonaa qur-aanka iyo manaahijtii ambiyadu si ay dadka in loo cudurdaaro makraj iyo si xukunka adag looga leexiyo loogu raaraadiyo intii suuragala cayntiisa marka la soo gaaro waxayna bareen halkaa daba mas'alaan kugu baraarujiyo waxaan ka hadlayaa waxaanuu qofku sameeyey mid laga diga ma tahay maaha inuu xun yahay in la sheegana maaha waxaanu ku dhacay waa kufriyaad iyo waa mukafiraad in laga hadlana maha waxaan ka hadlayo taasi waa matlab sharciga loo baahanya waa wax intaa ka dambeeyo oo xukunkii waa qaadan asarkii iyo raadkiina wuu kugu dabaqmaya wey waa ku qabanaysaadii adiga shaksigaadi iyo acyaantii xukunkooda weeye wax daruuro oo badanna ma jirto inaad ku degdegto oo baabkaa ku fududaato waase arki doonaa si guud ahaaneed nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay in ilaahay cudurdaarka iyo qofka inaan lagu adkaynin oo wax loo raadiyo wixii xujo a lagu oogo in ilaahay jeceliya bukhaari muslim waxay wariyeen xadiis ibni mascuudin radia allahu tacaala canhuma waardaahuma nabigu sala allahu alayh wasalam inuu yihi laa axada akhyaru min allahi walidalika xarama alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan walaa axada axaba ilayhi lmadxu min allah walidalika madaxa nafsah walaa axaba ilayhi alcudru min allahi min ajli dalika anzala alkitaaba waarsala rusul maxalushaahidku waxaa weeye ilaahay qof qof in wax loo cudur daaro oo qofka loo qeyl bixiyo oo xujajka iyo albaabadoo dhan laga soo xiro oo hadhow meel uu qeyl kula baxay iyo meel makraj ah uusan qofku helin oo intaa marka hore lasoo buuxiyo intuu cudurdaar leeyahayna aan lagu cadaadinin ilaahay qof ka jecel ma jiro saa darteed buu kutubna soo dejiyey ambiyana soo diray ambiya intaasoo nabibuu soo diray intaasoo kitaabbuu soo dejiyey dadka si ugu cadeeya waxaasaan rabaa war waxaa ma rabo war waxaasaa fiican war waxaasaa xun wailaa marka u horeysaba waa u qaban kara dambigay galeen xadiidkaa marka wuxuu ina tusayaa ilahi subxana wa tacaala cudurdaarka inuu jeceliya qofka in loo cudurdaaro qofka inaan albaabada inta rukaska iyo wixii suuragal ah isagoo makraj leh oon wax walba loo cadaynin oon baab walba loo istaagin inaan la qaban oon la ciqaabin oon axkaam adag lagu fulinin ilaahay inuu jecel yahay buu xadiidkaana tusay arrintaana ay tahay sababta uu kutubtana u soo dejiyey rusushana usoo diray arrintaa xadiidku sheegay inay sababtu sidaa tahay ilahay baa qur-aan ku cadeeyey oo wuxuu yihi waxaa kamid ahaa rasula mubashiriina wamundiriina ilahay rasul digaysoo bishaaraynaysu soo diray sabab lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda rusul si dadku ilaahay aakhare markay hor tagaan ee uu la xisaabtamo kala xisaabtamo cuquubaad adduunyada uu qaarkood ciqaabay ama cadaab aakhare sugayo dembi loo qabsan doono qofna uusan cudurdaariya kanaa sidan ahaa iyo wax ma ogeyn iyo taa maanan fahmin iyo taa saa umagahaysanin iyo caqli ma lahayn iyo qofna uusan cudurdaar u helin qofaan cudurdaar helin oo qof albaabadiio dhan iyo qayl walba lala raadiye wey oo suuragal ah maqaayista sharciga qofna si uusan aakharo wax unagu cudurdaaranin baa kutubta loo soo dejiyey marka qofka inaan lagu degdegaynin baad ka garatay markale wuxuu yihi wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcasa rasuula qofna ma cadaabno ilaa rasuul xaqa gaarsiiyo xujada ku ooga shubhada ka zuuliya aan usoo diro qofna ma cadaabno walidalika aakhare waxaa iman doonaa nabiga ka suga xadiis abu hureyre aswad ibni saric iyo keyrkood laga wariyey xaafid ibnu katiirna aayadan siirat isra tafsiirkan uu isku ururiyey dad baa iman doona aakharo intaa kitaab la soo dejiye nabi la soo diray mid baa imanoo ilaahayo ani markii nabigu imanayay waaba waa laaba carruurtaaba dhagaxay u tuurayso oo koobad iyo daabadii daba wadatay de caqligan wax ku fahama ma lahayn mid kalaa imanoo wuxuu le ilaahayo markii nabigu imanayey anugu waa yar cantatabay baan ahaa mid wuxuu le waaban dhagala ah waxa la sheegaya ma maqal laka ciqaabi maayo waa yahay imtixaan hor laa hadda laydinka qaadi baa laleeyahay si cudurdaar iyo wixii qiil ay yeelan lahaayeen loo soo wada afjaro haddii baashaad iskala boodo markii wax yar aad aragto qofka icdaalkii la rabay maadan samayn ilahi subxana watacaala wuxuu kaloo sheegay ilaahay qof ummad inay baadiyooday cuquubadeedana mudatay kuma qaado ilaa wax walba u cadeeyo wamaa kaana allahu liyudila qawma bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yantaquun ilaa xujada uu ku ogo waxay ka baqayaanna uu cadeeyo ilaahay ummad baadinimo intuu u qabto uma ciqaabo saa darteed adigu qofka aad u qabanayso eed xukunka saarayso wax walba waa inaad u cadaysaa erey baa kaa soo gaaray fal buu sameeyaa lagu yihi wixii cudurdaar ahaa iyo cadayntii iyo xujadii maadan ogin inaad durbo ku degdegta maaha falka iyo qawlka waad xukumi kartaa in waxaasi waxin yahayna waad sheegi kartaa in waxaasi ay dhici karta inuu gaalnimo keenana waad sheegi kartaa oo xukun sharciga caddeeyey isaga laakiin xukunkii ma qabanaya yubayina lahum maa yattaquuna in loo cadeeyay ubaahantay markale ilahi wuxuu yihi fi suurati nisa waman yushaqiq rasuula min bacdi ma tabayana lahu huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا نinkii رasuuلka ilaahay khiلaaفa oo diintiisii khilaafa oo شharcigiisii khilaafa ama ka baxa goormu ka baxay markay u cadaatay diinta iyo شharciga ilahay rasuulka markuu cadaaday kadib kasoo khilaafa markaa qofka intaa wixii ka dambeeya jidkii muslimiintana ka leexda wixii uu qoorta la galay baanu qoorta usuri baanun cadaabaynaa mujarad mukhaalafo sharciga la khilaafay keliya cuquubadu kuma waajibto waman yushaaqi rasuula keliya lama dhihin waa mukhaalafada iyo sharcigan la khilaafay inay u caddahay qofka sharciga inuu khilaafay wey laakiin qof isu haysta sharciga inuu meel ka waafaqay ama wej tawiil haysta ama nin culumo ah warkii qaatay ama sidanba diinteena inaan khilaafsanayn moodaya oy sidaaba la tahay aayaddani waxay caddaysay inay shardi tahay markii cuquubada uu mudanayo min bacdi maa tabayana lahu huda hanuunku markuu u caddaana kadib qofaan hanuunkiiba u caddaanin xaqii dhinacuu jirana ay si kala la noqotay cuquubada mukhaalafadu ma qabanayso oo mukhaalafada sharciga uu khilaafay cuquubadaa loo qaban maayo mar haddaynan u cadaanin in sharcigii iyo diintii iyo risaaladii u khilaafsan yahay saa darteed markaad u qabanaysa cuquubada waxaad u baahan tahay inaad xaqiijiso min kulli wajhin min bacdi maa tabayana lahu hudaaniya laakiin bimujarad wax kaa soo gaaray ama uu sameeyey kuma filla min bacdi maa tabayana lahu huda adiga ku cad qasab maha isaga inay u cadda walidalika aqwaasha culamada waxaan utegi doonaa iyagoo leh adiga masalada diin ahaan ku cad macnaheedu ma aha inay qofkaa kala u cadda waxaa laga yaabaa isaga inaynan say kuugu cadda ugu caddayn isagu haddaba min bacdi maa tabayana lahu lhudaa maaha adu laakiin haddaad khilaafto min bacdi maa tabayana lahu lhudaa baa noqona cuqubadaad ku qabanaysa saa darteed waxaad dhici kartaa adiga iyo isagu adu haddaad wuxuu sameeyo samaysa inaad gaalowdo lakiin isagu isugu gaalowin baa dhici karta sababtoo adiga hununku waa ku cadaaday isna hanuunka uma cadda culimadu sidaa tasriixinaysana insha allahu tacaala waa arki doonaa aayaddana waxay tilmaamaysaa ilaa xad in dadka cidaadka iyo cudurdaarka in la zuuliyo marka hore ay u baahan tahay intaan cuquubaadka iyo axkaamtooda loo qaban masalada sida buu qur-aanku u tilmaamay aan tusaalayaal dhowr oo ambiyadiiyo dhacdooyina aynoo gudubno ilaan waxna waa qaacido guud waxna waa waxaa la yidhaha bilmihaali yatadixu lmaqaal aan soo qaadano qiso aan xalay masjidu bilaal soo yaxaaleeyey oo nabi yacquub iyo carruurtiisiia nabi yacquub waa nabi calayh salaam laakiin wiilad uu dhalay baa uu xoogay wax ka tabanaya o wax ka tirsaday xaqa uu ku leeyahay labu ahaa mar xaqul ubuwa iyo waalidku qadarin iyo ixtiraam buu leeyahay waxyaabo dadka kala kaaga banaan baan waalidka kaaga banaann min jinsi cuquuq galaya caaqnimo jannadana caaq ma galo sida nabigan u sheegay calayh salaatu wasalaam dhinac kalena waa nabi oo maqaamu nubuwa war risaal uu jooga maqaamka nubuwada iyo risaalada in wax laga sheego ama waxoogay la yardurana waa min ahtari masaa'il wey sideedaba waxyaaba duritaankooda uu sahlan yahay markii wax kale loo egaa jiro maqaamka uluhiyada iyo rububiyada iyo rabbi iyo xuquuqdiisa inaad durto hadal iyo erey dalabla aad ku tiraahdo iyo maqaamka nubuwada inaad erey durid iyo dalabla ku tiraahdaay waxaa weeye dab qof ku ciyaaraya wey khatar wey waa kufri walidaalika nabi maxamed alayh salaatu wasalaam waxbaa si ka ahaa ninka yidhaahda wuxuu ku dhacay waa kufri ninkii yidhahda waxoogay waa laga yar caqli badnaan markii la yidhaahda diinta waxyiga u yaqiina hadduu qof yidhaahdo laakiin xagga adduunyada iyo waxoogay garasho fiican ma lahayn waxbuu isku dhex yaacin jiray masail khaiira wey sideedaba qof wadaada wax laga sheegay iyo waalid baa wax laga sheegay iyo waa waxay noqon caana kugu daata ah eray dalab leh fii maqaami rububiyati wanubuwati markaad tiraahdo masale khaiira wey waa meel kama dambayn oo meel dhiig ku daata wey nafina ku baxdo wiilashii aabbahood inuu yuusuf iyo wiilka labahan aysa yidhaahdaan culimmadu labahdu ha yidhaahdaan inuu raggaa ka yar jecel yahay bay qoonsadeen markaasay waxay yidhaahdeen la yuusufu wa akuuhu axabu ilaa abina mina wa naxnu cusba annagoo fara badan yuusuf iyo walaalkii labadaasu naga jecelya saas darteed ina abaana aabbahayo lafii dalaalin mubiinin baadi cad buu ku jiraa qalad cad buu ku jiraa waa xukumeen weliba qaladkaa inuusan mugdi ku jirin bay qaliga ku dugeen arrintii waxay sababtay dhacdadii yuusuf ee qisada dheeray mar dhexda la marayo oo sanadiya muddo ka soo wareegtay xataa rag maalin intuu wax ka dhacay ka noqday ma aha sanada dheerar oo fara badan bay halkaa taagan yihiin mudda markay socotayna waxay yidhaahdeen markii wiilkii kalena la qabtay la yidhi wiilkii inabnaka sadaqa wamaa shahidnaa ilaa bimaa calimna wamaa kunaa liaybi xaafidin wiilkaagana waxbuu xaday kadib waa la qabsaday dana qayb maanaan oganay dhahaan bu wuxuu xasuustay xanuunkii yuusuf waxay yidhahdeen intay saa u fiiriyeen tallahi taftaw tadkuru yuusufa xataa takuuna xaradan aw takuuna min alhaalikiin ilaa aada burburto ama aada waalato ama aada dhimato saa unbaa yuusuf ugu ooye ugu yuusi waa hadal tilmaamaya waxaanuu samaynaya wax fiican inuusan ahayn maalinkii dambe uu yihi inii la ajidu riixa yuusufa lawlaa an tufaniduun isagii baa sii afeefanaya o waxa weeye way dhibeen wuxuu yihi yuusuf baa isoo carfaya laakiin kolaba ducanta tabi baad idhihi doonta hadii inay dhahaynin bu duqaasho isku dhex dardarmaday isku dhex yaacay fanida shayku waa caawaayey waa candatago waa isku dhex yaacay wey isagii baa leh haddaynan sa ay dhahaynin waa wuxuu filayay waxay yidhahdeen tallaahi inaka la fii dalaalika alqadiim baadinimadii iyo qaladkii horuma wili dabad haysaa bay idhahdeen wixiibaa dalada sii haysaa weli arrintaasi markii aabba la eego waa masale cuquuq wey laakiin waa caana kugu daata sababta way iska saalan tahay min jinsi macaasi iyo dunuub bay noqotaa laakiin maqaamka maqaamu nubuwa wey waxay sidaa intaa samaynayeen marna markii nabiyullaahi yacquub nabi baan ahay mar haddaad saas idhaahdeen khalaas kaar cas baan idin siiyey mar kasta laakiin wuxuu xasuusinayey nubuwadiisa ee risaaladiisuu aada u xasuusin jiray iyaguna nubuwada iyo risaalada way qirsanaayeen duqatanaa ka maqan waxbaa iska dabamaray uu khaldan yahay adduunyada ra'yigeediiyo wixii dana bay lahaayeen laakiin hadda haddaad tidhahda nebi maxamed markuu arrimaha caafimaad iyo ganacsi iyo tijaariya ka hadlaya arrimaha adduun weeye u khaldanaa haddaad tidhahda ka warran halkaasoo kaleetay taagan tahay waxa ay sidaas tahay qur-aanka waxaa xikaayadaa la inoogu sheegay inuu xasuusinaya markay dhahaan tabtaw tadkuru yuusufa xataa takuuna xaradan uu jawaabo wuxuu yihi inamaa ashkuu basii wa xusnii ila allahi wa aclamu min allahi maa laa taclamu war nimayo hor nabi baan ahay waxay ku soo dala ilaahay xaggiisa waxaan ka ogahay waxaydaan weyn arrintaa qadariya arrintaa talada iyo xisaabta ku darsada iyagana warkaa uu leeyahay aada ugama dhaabaco marka ay yidhaahdeen inaka la fii dalaalika alqadiim ee warkiisii run noqday ba waxaa ka mid ah hadallada uu ku yidhi alama qul lakum inii aclamu min allahi maa laa taclamuun waryaadkoo horay idinkuma sheegin ilaahay xaggiisa waxyi inaan wax ka oga idan ogeyn waxii intaa uu ku akrinaye waxyi baan ogahay iyagana ay qirsan yihiin nabi inuu yahay loo waxyoonayo haddana halkii bay ku adkaayeen markii waagu ku bariyey yuusufoo boqortooyadiiyo meeshii kursigii haysa ay u yimaadeen markaasay yidhahdeen yaa abaana stakfir lana inaa kunaa khaaiin waanu qaldanayna ilahay dambidaaf ma weydiin marna ma dhihin dib u ashahaata soo tawxiidtada ma dhihin mas'aladu haddaba waxa uu ugu cudur daarayey waxay tajwiiziyeenay baneeyeen in wax ka qaldanaan karo mas'alada ah qadaaya addunya iyo ambiyadu wax ma kaga qaldami karnaana waa min masaa'il nizac qaybo ka mida ama samictum qiso ka horeysay wacasaa aadamu rabbahu fahawa sooma dhicin hore u dhacday nabi nuux inahu laysa min ahlika inahu camalu ayru saalix inuu qaldan yayso looma sheegi nabi maxamed oo u dambeeyey alayh salaatu salaam fi suurati lanfaal beder markay fidaha qaateen soo laguma canaananin tabuu gadaasheed markuu munaafiqiintiisaa baxayna cafa allahu canka lima adinta lahum soo lama dhihin reerkiisa markay timid lima tuxarimu ma axala allahu soo laguma canaananin iyaga waxay la ahayd arrintaasi inayna diin ahaan dhib lahayn oo arrintaasi ra'yi ahaan aabbo uu xoogay ka qaldan yahay iimaankoodii iyo ay nubuwadiisi iyo risaaladiisa rumaysan yihiinna ayna waxba u dhimaynin fakaana hada shafiican lahu walidalika alxaafid ibn wasiir raximah llahu taala fi isaali alxaqi cala alkhalqi dabcada nabi dabcada uu taxqiijiyo aan filayaa nin nabiil fulan la yidhaahdo magaciisima wada hayo juska labaad ilaa saddex boqol iyo afar safxada wuxuu leeyahay ikhwatu yuusuf markay yidhaahdeen ina abaana la fii dalaalin mubiin تالله إنك لفي ضلالك القديم لم يكفروا بذلك arintaa kumayna gaaloobi xukmu rida iyo kufrina kuma mudan maxaa yeelay lamaa kaanuu baaqiina calى shahaadati an laa ilaha ilا اllah wana yacquba rasuul اlah in tawxiidka ilaah iyo risaalada yacquub bili way qirsanaayeen muctaqidiina maca dalika صixata nubuwatihi wa diinih diintiisa iyo nubuwadiisu inay sax tahayna way rumaysnaayeen وإنما جوزوا عليه مع ذلك الضلال في حب يوسف حب جعيلك يوسف inuu ka badbadiyo ku qaldan yahay bay iyaga la noqotay arrintaan ay dhici karta لأnnahu cindahum min الضalaali fi الra'yi وamasaalix الdunya in tala uu ku qaldan yahay masaalixda adduunka taqdiirkeedana warkiisa inuu qaldan yahay tilmaamaysa mowqifkiisa bay iyaga la ahay وamaعa ذalika وaqad qaarabuu الاstihaalaةa وacadam الtawqiir inay xaqiraan oynan qadarinina qarkay u fuuleen oo inagu haddaynu qiimayno arrintaas qiimayn iyo qadarin la-aan bay muuqaalkeedu noqonaysaa lawlaa jalaalatu baqaa'ihim cala shahaadateyn haddaana haybadda iyo qadarinta ay mudan tahay shahaadateynkiiba rag wili qirsanaayeen yaan lagu degdegin aynan ahayn inay istihaaniya tacdadu tawqiir sameeyaan bay qarka u fuleen arrintaa waxay caddaynaysaa buuli ana lilbaqaa'i calaa dalika asaran caliima raad weyn bay leedahay oo waxyaaba yaryari aynan zuulin karin faina alamaaraata laa tuqaawin qaraa'in iyo waxbaan isu geegeeyey calaamadiya astaamaan arkay shahaadateynkii la qiraya ma dumin karaan sharciguna arrintaa shahaadateynka in la weyneeyo islaamnimada qofka waxyaabahan qaraa'in iyo calaamaadna aan waxba laga soo qaadin oo wax lagu salayn markay iqraarkii shahaadateynka ka hor yimaadaan buu sharcigu inoola yimid buyiri inuu inoola yimid wax badan baynu arki doonaa tusaalaha labaad nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo qowmiisa iyadana laba tusaale aan soo qaado qisas badan buu leeyahay labaan soo qaado nabiyullaahi muusa calayhi salaam reer bani israa'iil buu risaalada gaadhsiiyey munaadaraadkii la ogaabuu fircawn la galay intaasuu dhex joogay reer bani israa'iil markii dambe waa kay isagii iyo qowmkiisii muddo kadib ka soo qaxeen waa kii lasoo baacsaday waa kii ilaahay badda u furay waa kii fircawn lagu halaagay iyagoo arka badii intaasoo dhex joogay nabigii oo dhex taagan baa ilaahay wuxuu yihi wajaawaznaa bibanii israa'iila albaxr faataw calaa qawmin yackufuuna calaa asnaamin lahum qaalu ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha qaala inakum qawmun tajhaluun ina haaulaa'i mutabbarun ma hum fiihi wabaatilun ma kaanuu yacmaluun qaala agayr allahi yabdiikum ilaahan wahuwa fadalakum cala alcaalamiin waxay soo mareen markii badii la soo gudbay umamna hortooda lagu halaagay kadib intaana muuse ka hor iyo kadibba soo dhex joogay baa qolyo asnaam ilaahyo kala caabudayo ilaahba rumaysnayn keligii bay soo mareen intay u yimaadeen muuse waa muuse annagu ilaahyadan oo kalaan rabnaa ilaahya noo same oo ummadii intaa dacwada uu soo gaarsiinaya intaa kusoo waday maxaa watan ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha ereygu e xataa sarbeebo dadban maaha ilaahyaan rabnaa dadkaa ilaahyaday wadayihiin oo kaleeta dadka asnaam bay caabudaan ilahi u asnaamin lahu sanamyo ay caabudaan bay ag fadhiyeen annagana ilaahya sanamyada oo kaleeta aan rabnaa bay idhahdeen muuse markiiba lama gaarin seerta oo ma dhihin kafartum gaalaad tihin murtadiin baad tihin ma dhihin markiibana axkaamu ridda kuma ogin dib a shahaadada u qabsadoo islaamna ma dhihin wuxuu yihi inakum qawmun tajhaluun waraa nimaa wax kala garanayn baa tihin wuxuu cudurdaar uga dhigay inayna wax kala garanayn maca daalik intaasay la socdeen intaa ka hor buu isagu dhex taagnaa intaa ka hor isagay weydiin kareen laakiin bedelkii uu dhihi lahaa durba kaa cadhiibi lahaa wuxuu yihi inakum qawmun tajhaluun nimadan waxba kala garanaynin baa tihin kuwan iyo waxay caabudayaanba waa baail waana la halaagi doonaa warbi ilaaha rabbiga keligii waxaan ahayn ilaahan ahayn baan idiin raadiya hadda isagoo ilaahay idin fardilay oo nabi idinka soo diray oo cadaab idinka badbaadiyey oo intanoo nicam ilaahay idin sameeyey zamankiina dadka jooga o dhan ilahay idinka fardilay bal haddana taagantihiin ilaah kale loo raadi mar waa wacdinayaan mar waa u digayaan marna waa u cuddaarayaan marka saa qawmu muusa markuu ka hadlaya jahligoodu halka uu gaaray culamadu mid iskumaa khilaafsana ilaa qur-aankuna waaba caddeeyey muddo kadib risaaladaa nabi muuse ahaydoo badiiba la soo gudbo fircoon la halaagay ibnu qayim baa igaasat illafaan min masaa'id shaytaan bu wuxuu ku leeyahay fa ayu jahlin fawqa haada jahliga intaa ka badan muxuu yahay waalcahdu qariibu cahdigii hadda waa dhow yahayba wailaakum mushrikiina amaamahum bimaqan min cuyuunihim gaaladiina iyagoo indhaha ku hayaa hortooda lagu halaagay faطalabuu min muusa calayhi salaam an yajcala lahum ilaah haddana saasay tahay muusay sii weydiisanayaan ilaah noo same nabi maxameda tan oo kalea qabsatay saan dib ka arki doona insha allahu tacaala tan oo kalea qabsatay sidan oo kale buna sameeyey qisada baa taalaana keena nabi muuse calayhi salaam meel baa loo diray dagaal lagu galo dadkiisiibuu la hadlay markii hadalka waxoogay la wadwaday waxay dhahan qaaluu yaa muusa inaa lan nadkulahaa abadan maa daamuu fiiha fadhab anta warabbuka faqaatila ina haahunaa qaa'idun waran yaa muusa anagu ma gelayna ilaa nimankaa ku jira ay ka baxaan inta wareerka naga dayso adiga rabbiga ardee dagaalama ereygaa darabtiisa soo erey darab lama ah annagu halkanaanu idinku sugaynaaye oday adag rabbigaa soo dagaalama waxay ku leeyihiin waa diiddo cad oo dayaxan yeeli maydna waan ku diidnay wy weliba waan diidnay keliya mehe diiddo maagitaan iyo erey dalab lala socdo wy orday adigu rabbi adiga rabbigaa soo dagaalama waxay saas tahay ninkii maanta nabi maxamed ku yihahda calayh salatu salaam waan ku diidnay yeeli mayno aadili mayno meesha aada leedahay or adiga rabbiga aada waxaan u malaynayaa inaad durbe kula degdegi lahaydeen nabi muuse alayh salaam kuma degdegin wuxuu qaala rabbi inii laa amliku ilaa nafsii wa akhi fafruq baynana wa bayna alqawmi alfaasiqiin ilahu kuwa ayaa annaga na kala xukum ilahay kuma wuxuu ku ciqaabay tii ay ku jireen afarbaciina sanatan yatiihuuna fi lardi baa lagu ciqaabay afartan iyaada kadibna meeshiibaa ilaahay ajyaashii dambe dhexashiiyey wamaca dalika arrintan inay qilat adab iyo suu mucaamala iyo inay waxaas oo dhan tahay wax qarsoon maaha marka laga soo gudbo nabi ciise annimaadna calayhi salaam iyo xawaariyiintiisa nabi ciise xawaariyiin khaas oo asxaabtiisa iyo xabtiisa khaas u lahaa wixii dhexmar iyagana dhegeyso ee qur-aanku sheegay fi suurati lmaayida id qaala alxawaariyuuna yaa ciise bni maryam hal yastatiicu rabbuka an yunazila calayna maa'idatan min asamaa qaala ittaqu llaha in kuntum muuminiin qaaluu nuriidu an naakula minha watطmaئina quluubuna wanaclama an qad sadaqtana wanakuna calayha min ashaahidiin ereygaa laba erey baa ku jira waay ciiso rabbiga awood ma u leeyahay oo ma kala inuu maaide iyo raashan diyaara sabada looga soo dejiyo ciise hadalkoodii waa la yaabay raggii intaa wax la baraya asxaabtiisaha hadda inay ka shakisan yihiin ilaahay inuu intaa awoodo markaasuu yihi qaala ittaqu llaha in kuntum mu'miniin war haddaad ilahay rumaysan jirahay ka baqa hadalkani hadal qof mu'mina yidhaahda ma aha hadal mu'min ma aha hadal iimaanku diidaya wey waxay yidhahdeen waxaa rabna horta inaan cuno saddex ujeedaan leena inaan cunno waan rabnaa in qalbiga iyagu ku xasila waxa welwelka nagu jirana waan rabnaa adna inay runtaa tahay inaan ogaan rabna oo ilaa hadda ma ogidin runta inay tahay biya waa laba eray marna ilaahay baa laleeyahay ma awoodaan oo qudradiisii baa laga sheegsanya marna nabigii baa laleeyahay runtaa inay tahay aan rabnaa ogaan ciisata ma dhihin wuxuu ku baraarujiyey warkani war iimaanka ka hor imanaya inuu yahay lakin ninka gaalaatiis ma dibdayn waa tarinta kala qaadayno war waxaan wax fisqiya wey waxaan macsiyo wey war waxaan kufri wey war waxaan waa lagu gaaloobaa iyo gaal baa tahay iyo waa gaalooday kala laba wey laba kala mas'alo wey waxaan falkan xukunkiisaa sheegtay laakiin qofka maadan xukumin saas darteed bay labada maquulo middan horaa sii darano ilahi subxana watacala la xidhiirta culimadu maxay ka yidhahdeen alimaam ibn jariir abri raximah llahu taala sheikh mufasiri fi tafsiirihi wuxuu leeyahay amaa qawluhu aayadda markuu ka hadlay fattaqu llaha qaala attaqu llaha in kuntum mu'miniin fainahu yani wuxuu la jeedaa buuli qaala ciisa lilxawaariyiina alqaa'iliina lahu ciisa ku yidhi xawaariyiintii ku yidhi hal yastatiicu rabbuka an yunazila calayna maa'idatan min asamaa'i ku yidhi raaqibu llaha ayuha alqawm war ilaahay ka fiirsada oo isinku qalbigiina ha ku weynaada dadyo kow wakaafuu an yanzila bikum min allahi cuquubat calaa qawlikum haada ilahay ciqaabi idinku soo dejiyey ereygaad tidhaahdeen ka cabsada fa in allaha laa yucjizuhu shayun araada ilaahay wax uu doonay oo diidi karaa ama cajisgelin karaa ma jiraan wa fii shakikum fii qudrati illaahi shakigan aad ka qabtaan ilaahay wuu awoodo calaa inzaali maa'idatin min asamaa cirka inuu maa'idiya raashinka diyaara ka soo dejiyeen kufrun bihi gaalnimo lagu gaaloobay way warkiinaas qudradiisa inuu awooda ka shakisantihiinna waa kufri ftaqu llaha an yanzila bikum an yunzila bikum niqmata ciqaabkiisa idinku soo dejiya iska ilaaliya in kuntum muminiin yani yaquul wuxuu leeyahay in kuntum musadiqiin calaa maa atawacadukum bih waxaan idinku goodinayeen idinka digaya haddaad rumaysan tihiin min cuquubati illaahi iyaakum calaa qawlikum ereygan ilaahay inuu idiin ciqaabo hal yastatiicu rabuka an yunazila calayna maa'idatan min asamaa inay shaki fii qudrati illaahi hadalkan yahay iimaankuna diidayo waxaana kufri yahay buu sheegay laakin dib u ashahaata ma dhihin bal qalabkooda waa jiray ibn qayimna badaacu fawaayid markuu kaga hadlayo taxqiiqa masada ay taxqiijiyeen sayid cimraan iyo caamir salaaxe ibn lqayim badaacu fawaid afarta juz ee labada mujalada juska afraad safxada afar boqol afar iyo toban markuu kaga hadlaya wuxuu leeyahay jaa fi ducaa'ihi masiixi calayhi salaam waxaa ku yimid allahuma rabbana anzil calayna maa'idatan min asamaa fadakara alamrayn laba arrimood buu sheegay walam yaji fi lqur'aani siwaahu macanaa sir cajiib oo alfaada iyo furuuq udhaxaysu ka hadlaya qaacida naafica ah kadib wuxuu yihi sirun cajiibun daalun calaa kamaali macrifati lmasiixi birabbihi wa tacdiimi lah masiix sayid ciisa sayid ciisa sayidina ciisa calayhi salaam sida ilaahay aqoontuu yaqaaniyo weynayntiisu ay kaamil u ahayd bay tusaysaa faina hada suaal allahuma rabbana anzil calaynaada uu ilaahay baryayay waxay ahayd caqiiba su'aali qowmihi lah dadkiisii markay weydiiyeen hal yastaiicu rabuka an yunazila calayna maa'idatan min asamaa fakhawafahum llah ilahay uu ku cabsiyey wa aclamahum wuxuu u sheegay buri ibn lqayim ana hada mima laa yaliiqu an yusala canhu waa waxaan habboonayn in la isweydiiyo وأن الإيمان يرده إيمانka إلahay rumayseen baa warkaa diidaya فلما لحوا في الطلب markay su-aashii ku celceliyeen ay ku adkaysteen وخاaف المaسيح أn يdاakiلahm الشhك inay diinta dhanba ka shakiyaanna uu ka baqay in lam يuجاabوا إilىa ma sألوu waxay weydiistaan hadan laga yeelin badaأa في السu'aaل بsم اللaهuma buu ku bilaabay arrintaas wuxuu cadaynayaa waxani su-aal haboon maaha iimaanka aada rumayseen ilaahayna ma ogola in kuntum muminiina wey laakiin maca dalika labna jaliil abri walabna lqayim ma dhihin nimankii waa gaaloobeen ciisa aban dhihin ashahaate iyaga badaa maxaa gelinaya ibn xadim raxima allahu taala filfisal filmilal wanixal bisna kasadan soo qaaday markuu ka hadlayo wuxuu leeyay juska saddexaad laba boqol kontan iyo saddex markuu kaga hadlayo wuxuu leeyahay fa haaulaai alxawaariyuuna nimanka waa xawaariyiinti aladiina asna allahu caza wajalla calayhim ilahay baana qur-aanka ku ammaanay qad qaaluu biljahli jaahilnimaa ka keentay inay ku dhahaanle ciisa calayhi salaam hal yastatiicu rabuka an yunazila calayna maa'idatan min asamaa walam yabtul bidalika iimaanuhu islaamnimaduna halkaas ma burin waxay saa yidhaahdeen qudrada ilahi ay ka shakisan yihiin isaga inuu run sheegayo inay ogaadaan ay u baahan yihiin haddana iimaankoodii ma burin wahaadaa maa laa makhlasa lahu minhu meel looga baxa aayadan dadkii lahaa jahli cudurdaar ma aha lahaa meel ay aayadan kaga baxsadaan malay iyo waxay kaga jawaabaan midna ma hayaan wainamaa kaanuu yakfuruuna way gaaloobi lahaayeen nimankaasi law qaaluu daalika hadday dhihi lahaayeen ereygaas bacda qiyaami alxujati wa tabyiinihim lahaa xujada marka lagu oogo sigoo loona wada caddeeya hadday hadalkaa dhihi lahaayeen way gaaloobi lahaayeen laakiin weli waxba ma caddayn oo jahli baa ku jira waxawaariyiintii ciise intaa ka agdowey masale maqaamkii uluuhiyadii iyo qudradiisii iyo halkaa haddii loogu cudurdaaray qof caamaha ama shiba caamo oo mukafir ku dhacay inaad seed kula degdegta maxaa keenaya ficilka kadib waxaa nuuxin yahay sheeg laakiin isagaan ku degdeyn qadyadaa way qadyadan ka hadlayna saas darteed aayadan qiraa'aadkeeda hal yastaiicu iyo hal tastaiicu wey hal tastaiicu yaa ciisaa rabbaka an tas'ala rabbaka wey taa ishkaal male laakiin hal yastaiicu rabbuka rabbigaa ma awoodaa marka la yidhahdo awoodiisu waa laga shekayn soo ma walidalika saxa can caishata radi allahu canha waardaaha qiraadan ashharu qiraaatayn oo yastaiicu inay yada inkiri jirtay yastaiicu ma aha waxa hadhihiday dhihi jiray tastaiicu wey maxaa yeelay yastaiicu haddii la yidhaahdo de waxaan khatartan ay xambaarsan tahay walidalika ibn abi xaatim fii tafsiirihi markuu aayadan fasirayey nusada uu taxqiijiyey ayib taxqiijiyey juska afraad safxada kun laba boqol afartan iyo saddex asarka toddoba kun iyo afar iyo tobana wuxuu ku warinayaa ly xadaanaa abi qaala xadaana bnu nufayri qaala xadaana ismaaciil bnu curaya qaala xadaana cabdiraxmaan bni isxaaq can shaybata bni nisaaxin can ilqaasim bni muxamadin qaala qaal qaalat caaishatu hum aclamu billahi min an yaquluu hal yastaiicu rabbuka ereygaa inay yidhaahdaan ilahay way u aqoon badnaayeen nimanka ma dhici karta inay dhaheen inamaa qaaluu hal tastaiicu anta rabbuka rabbuka isagay ula hadleen tastaiicu way dhaheen yastaiicu ma dhihi karaan limada yastaiic waa kalima khaiida inay taga caasho qiraysaa wamaca dalika waa qira'a mutawaatira ibn jariir iyana asaxu qira'a asharu qiraa'atayn wa asaxumaa bay leeyihin sanadkani waa xasan min ajli cabdiraxmaan ibni isxaaq almadani inta kale rajaaj musiqaat wey baquurada labaad waxay leeyihin wanaclama an qad sadaqtana run inaad noo sheegaysa inaan ogaanaan rabna oo nimanka waxay ka wadanaysa ciise xawaariyiintiisiina inaad run sheegaysa inaan ogaanaan rabnaa durba ma dhihin kafartu wuxuu qaala taqu llah waa in la wacdiyo qofka waa in la waaniyo qofka waa in wax loo sheego qofka waa in xujada lagu ogo qofka waa in loo cadeeyo waxaan xumaantiisi iyo kufriguiya dadka waa in loo bayaaniyo inta aadan beerka ka xasharinin nabigeena calayhi salaatu wasalaam usudig marka nabigeena muxuu samayn jiray dhacdooyin fara badan oo munaasabaadkala kaga hadli doona iyagoo faahfaahsan baan si kooban u dul maraya waxyaabihii nabigeena soo maray sala allahu alay wasalam nabigeena sidii nabi muuse aan soo tilmaanay markii maka la furtay ee dhinacii hawaadin la aaday waxaa la soo maray qoliyo geed barakaysanaya waxooga sursuranyahay xadiidka abi qataada wuxuu leeyahay wanaxnu xadiidu cahdin bijaahiliyatin jaahiliyadii baan weli naga daba dhammaanin oo nagu cusbay markaasa rasuulka ilaahayo ijcal lanaa daata anwaaqin kamaa lahum daata anwaaqin qoladaa geedkaas anwaaq la yidhaahdo ay barakaystaan ay isku xoqxoqaan bay leeyihiin annagana mid kaasoo kaleetaan kaa rabnaa nabigu calayhi salaatu wasalaam labuu caday ficilkan buu ka digay iyo qowlka wuxuu yihi subxaana allah haadaa kamaa qaala qowmu muusa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aalih waa hadalkii qowmu muusa ay dhaheen laftiisa oo kaleeto wey ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aalihatun ijcal lanaa daata anwaatin kamaa lahum daata waatin isku mid wey laakiin durbe iyaga seebta ma saarin ashahaatana ma dhihin haddaa tawxiidka laydin qabana waajidoodena ma dhihin ijcal lanaa daata anwaatin kamaa lahum daata anwaatin hadday yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aalihatun inay lamid tahay buu sheegay masaladii u xukunkeeda u cadeeyey masala masala kufria inay tahay masala masalaan banaana inay tahay masalaan meesha meesheediiba la joogin inay tahay laakiin iyagii waa sidowdeeniyo naagaha idinka furmay ma dhihin waa u cudur daaray siyaaqa waxaa laga fahmi karaa jahli inugu cudur daaray maadaama qisadii muuse uu soo qaaday muusena uu yihi inakum qawmun tajhaluuna hadalkaa buu qataadee horena waa laga fahmi karaa wanaxnu xadiiu cahdin bijaahiliyatin laakiin su-aasha u baahan waxaa weeye meesha taalaay dhammaantood xadiiu cahdin bijaahiliyati miyay ahaayeen ikhtalafuu culimadu way isu khilaafeen waxayna ku salaysan tahay abu qataada ma min muslimati lfatxi buu ahaa mise bedri buu ahaa qawlaani min ahli lcilmi wey mutaakhiriintu inuu muslimatu lfatxi ahaa bay lihaada alxadiidi u rajaxayaan lakin culamada qaar baa qabole may qataada waa min asaabiqiin wamaca dalika xadiidu cadin bijahiliyatin bu isku daray maxay kala duwan tahay kuwii intaa muuse la joogay inakum tajaluuna layihi kuwii intaa xawaariyiin ciise u ahaaye diljahli layihi muddo dheer qofku isagoo joogay xawjaahil uu ka noqon karaa macnaha guudna wax shaahid uu noqon karaa iman doona insha allahu tacaala saa darteed qofku haddii uu ku dhaco kufri mukafir cudurna uu ixtimaali karo inaan lagu degdegin buu nabigu halkaa nagu baray sala allahu alayh wasalam lada nabiga alay slam wuxuu ka sheekeeyey sidii xawaariyiinta nin ummadihii hore ahaa oo qudrada ilaahay ka shakiyey oo markaa yidhi ilaahay dembigaan galaan is-ogahayo markuu sakaraaday caruurtii rabdika u yeelay ilaahay haddii uu awooday inuu isoo saaro cadaab wuxuu cadaabi doonaa uusan khalqiga inta kala cadaabin ee waxaad yeeshaan markaan dhinto dad ii shido iguba wixiina ha shidmaan oo burburiya maalin dabayl socoto xoog badan raadiya la suga dabayshay kala raaciya intaa wuxuu rabaa inaan la soo saarin intaasoo dhan in baxsi buu ka cararayaa sidan wuxuu u samaynayana waxaa ka muuqatay inuu isleeyahay awoodda ilaahay inuu ku soo saara waad ka baxsan kartaa nabigu ninkii buu sheegay calayhi salaatu wasalaam markaasa ilaahay soo saaray waa la jabiyey markaasa waxaa la yidhi maa xamalaka calaa haada war waxaan macalaa maa sanacta maxaa kugu xambaaray wuxuu ilaahay ciqaab agu baan ka cabsaday ilahay waa u dambi dhaafay ninkaasi qudradii ilaahay buu calaa asaxi aqwaali ka shakiyey mas'alada qudrada ilaahay oo laga shakiyana kufru biitifaaqi lmuslimiina wey wa maca dalika ilaahay baa u dambi dhaafay oo waa loo cudur daaray qofkan aad ku degdegayso ee mukafirka ku dhacay soo ma dhici karta kuwaa ilaahay u dambi dhaafay oo kaleeta inu noqdo iyagoo mukafiraad ku dhacay oo adigu intaad salaaqii la gafto iyadoo gaman oo sumaysa kugu soo noqoto faqad baa bi axadihum aad noqoto wax dhici kara wey saa darteed meel lagu degdega ma taalla meesha waa meel khatara wey ibnu taymiya raxima allahu tacaala fii majmuci alfataawa xadiidkan uu ka hadlayay waa juska saddexaad laba boqol soddon iyo ko majmuc alfataawa juska saddexaad laba boqol soddon iyo ko wuxuu leeyahay wa kuntu daa'iman weligay waxaan ahaan jiray adkuru alxadiida aladii fi saxiixayn xadiidkii saxiixaynka ku yaalay baan sheegi jiray waxasuusan jiray alladii qaala yii fi rajuli aladii qaala ninkii yidhi idaa ana midtu faaxriquuni haddii aan dhintay iguba uma adxaquunii ishiila uma daruunii fi lyamni badda igu sii daayo igu daaniya fawallaahi lain qadara allahu calaya ilaah baan ku dhaartay ilay hadduu awoodo inuu isoo bixiyo layucadibannii cadaaban maa cadabahu axada min alcaalamiin cadaab uusan qof kale cadaabin biyo cadaabi doona haddii ilahay awoodi inuu isoo bixiye fafacaluu bihi daalika sidii baa lagu sameeyan dadkii faqaala allahu lahu maa xamalaka calaa maa facalt maxaad waxaan u samaysay qaala khashyataka faafara lahu ilahay waa dambi dhaafay ninkii muxuu le marka taymiya fahaada rajulu shakka fii qudrati illaahi waa nin ka shakiya ilahay u awoodo wa fii icaadatihi idaa duriya haddii saa ciidda badda loo dabaysha loo raaciyo ilaahay inuu soo celin karu ka shakiyey bal ictaqada anahu laa yucaad waxaa ka daadacday inaan la soo celin karin wahada kufr bitifaaqi muslimiin inay gaalnimo tahayna muslimiintu waa isku raaceen taas laakin kaana jaahilan laa yaclamu dalik lakin nimaa waxaad garanayna inay kufri tahay buu ahaa wa kaana muminan yakaafu allah mun ilahay ka baqayana waa aha an yucaaqibahu faufira lahu bidalika saasaa lagu dambi dhaafay wlmutaawilu min ahli ijtihaadi dadkaa ijtihaaday ee ahlucilmiga ee iyagu mas'alada si la noqotay alxariisi calaa mutaabacati rasuuli rasuulka inuu raacana ku dadaalaya awlaa bilmaqfirati min mili hada kaasoo kale dambidaaf iyagaa kasii mudan aqwaasha ibn taymiya masaajidka wuxuu ka yihi faafaahinta dib baan ugu noqon doonaa maquulada xadiidka la xiriirtay waxaa kaloo lamid a imaamu nasaa-i xadiidka lafdigiisa uu wariyey asalkiisana fi saxiix muslima nabigu caaisha radi allahu canha wa ardaaha buu habeenkeedii joogay habeennimu markuu siri way seexatay buu aayar si fudud u baxay iyadana weliila way soo jeedaa markuu baxay waxay tiri haweenkii kale u dhuntay ee ka dababaxday basiri meeshu aaday se u tala socotay baqi qubuuribuu tegay qubuurihii buu salaamay uu soo ducaysiiyana u duceeyey oo usoo duceeyey way fiirinaysaa intaa markuu soo jiirayey bay jiiray madowa si hor socod u arkay uu soo laxaadsaday way laxaadsatay uu ka soo daray markaasay ruclaysay gurigay ka soo horgashay id qof soo yar orday oo intu soo galay guriga istuutuay u nafsuura sooma u soo kor istaagay markuu arkiyada nafsuuraysa yii maa laka yaa caaisha xashya raafiya maxaad la nafsuuraysaa waxba kufufleeda markaasay tiri waxba wuxuu yihi waa ii sheegi aw la yukbira nin latiifu lkhabiir ilaahaygi waxay gogaa baa nin kale ii sheegi mal ragbay ka taaganta caaisha sooma markaasay waxay tiri oo ilaahay wax walba miyuu ogyahay mahmaa yaktum innaasu yaclamhu llah oo wax kastoo dadku qariyaan ilaahay moog yahay waa bacda alhijra waa xaalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxayna su-aal ka qabtaa hadda wax kastoo dadku qarsadaan ilaahay moog yahay markaasuu nabigu wuxuu ku yihi nacamha ma dhihin waa taalowey maca ana ilaahay in laga shakiyo wax kasta inuu og yahay ee kufri ah haddana kaar cabdulbo uma dhiibin halka caaisho umulmuminiin oo baytnubuwa intaa jahli loogu cudurdaarayo ummaddii caamatu muslimiin ee dadka ardidaya maxaad umalanaysaa meesha aan joogna waa baytnubuwa waa caaisha ummuminiin markaasu waay leeyi halka wuxuu kutusayaa nabigu qisadu waxay kutusi caaisha markaa kahor ma ogeyn wax kastoo la qabsaday inuu yahay ogya ibnu taymiya markaa daba tacriiqinaysa majmuuci fataawa juska kow iyo tobnaad afar boqol iyo labaiyo toban ilaa afar boqol iyo saddex iyo toban safxadaa ka fiiri wuxuu leeyahay fahadihi caaishatu umu lmu'miniina radia allahu canha caaisha ummuminin sa'alat nabiya sala allahu calayhi wasalam nabigay weydiisay hal yaclamu llahu kullu maa yaktumu nnaas ilaahay miyuu ogyahay wax kastoo dadku qarinayaan faqaala laha nabi sal slam nacam nabiga wuxuu ku yihi haa wahadaa yadullu calaa annaha lam takun taclamu dalik arrintaa waxay kutusaysaa arrintaa inaynan ogeyn walam takun qabla macrifatiha maynan ahayn intaynan ogaanin bianna allaha caalimun bikulli shayin yaktumuhu nnaas intaynan ogaanin ilaahay wax kastoo la qariyay uu og yahay caaisha ma noqon kaafiratan gaal ma noqon kaacas maynan haysanin ayib wain kaana aliqraaru bidalika in la qiro ilaahay waxa bogyo dadku qarinayaan haba ahaato bacda qiyaami alxujati min usuuli liimaan xujada qofka marka loo cadeeyo usuusha iimaanka wainkaaru cilmihi bikulli shay wax kasta ilahay ogyaho la inkiraayo kainkaari qudratihi calaa kulli shay wax kasta ilo awoodoo la inkiro wey waa qisadii xawaariyiinta ee xadiiskii bay lamid tahay wey haadaa maca annahaa kaanat iyadoo weliba ahayd minman yastaxiqu allawma cala dambi dembigay gashay in lagu canaanta way mudnayd oo markayba ka shakine nabigu amuu meel kala aadaayo arrintaas oo tuhun maaha arrintaa in lagu canaanto way mudnay walihaada lahazaha nabi sal sl nabigu saa darteed usaa u dharbaaxay wa qaala atahaafiina an yaxiifa allahu calayki wa rasuulu ilaya rasuulkiisu dulmi iyo jawr inay kaa galaan baad ka cabsatay miya waxaa kiisoo daba kacday taa inay ka cabsato dareen kaa galo canaan bay ku mudnay maca dalika laakiin ogaansha la-aantii iyo miyuuba og yahaydii ay isweydiisay ma adigaaban taa ogeyn hoo lama dhihin waayanayna garanaynin baa cudurdaara waxaa kaloo dhacday nabiga calayhi salaatu wasalam ta marka hadalkuu sii wato wuxuu leeyahay arrintan wahada alardu aslu mabsuutun fii gayri hada almawdic meelaan meeshan ayn baan ku faahfaahiyey faqad tabayana ana hada alqawla kufrun qawlkaa ay tiri inuu kufri yahay baa ka caddaatay uri meeshaas laakina takfira qaa'ilihi laa yuxkamu bih qofkii hadalka ku hadlay inuu gaaloobay la xukumi maayo حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها إلى أن كسر قال علم لي الدليل كسر وكان طفي دينه قالوا لكن قوة طفي وحكى الله نبغى على عزيزي معاذ بن جبل معاذ بن جبل ورق الصادقين أعلم الصحابة بالحلال والحرام مدير كسر الشام بآليه shaam markuu ka soo noqday shaam wuxuu ku soo arkay iyadoo baadariyadooda u sujuudayaan nimankii kiristanka iyo nasaarada ahaa markuu soo noqday nabigoo saxaabada kooxa la fadhiya buu sujuud ula dhacay dag waa u sujuuday haadaa sujuudu ligayr illahi nabigu calayhi salaatu wasalaam mucaad oo saadiqiintii ahaa nabigana weydiin karoo saasaan arkeen ma banaan tahay dhihi karoon weydiinin oo dad ma dhihin kafarta ilba xukun shayga kulama degdegin laakiin wuxuu u cadeeyey wuxuu sameeyey inuu khalad yaho oo ogolayn inaan ilaahay ahayna aynan mudnayn markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam mucaad waxa uu ku yidhi markuu taxriimka arrintaa u cadeynay sida imaam axmed ibn maaja wariyeen sheekh naasir oo ku tasixinaya riwaal qalil kun sagaal boqol sagaashan iyo sideed wuxuu yidhi law kuntu aamiran an yasjuda lii xad wuxuu sheegay marka hore ilaahay ismahaan ee qof kale inaan loo sujuudi karin buu sheegay ilaahay cid aan hayn uba habboona buu sujuud walow kunta aamiran an yasjuda liaxadin la amartu lmarata an tasjuda lizawjiha haweentaa ninkaan u sujudi laha qofkuna haddii loo ogolaanayo laakiin sujuud ilaahay keyrkii cid aan ahayn looma sujuudi karo lama ogola mucaad lama dhihin mutamakin min alcilmi baad ahayn iyo saxaabadii mut ninka xadiida caasim bijaahiliyati maha mucaad maanta wamaca dalika nabigu xukunku marka hore u cadeeyey oo xujaduu ku ogaye marka horeba xukun iyo inuu dul saaray si ay kulama degdegin wuxuu kala saaray wuxuu sameeyey inuu wax ilaah keliya mutay yahay oo sujuuda rabbi keliya baa mutay de wax rabbi keliya mutay aadamana qofkii u leexiye maxaa ku taqineen cibaarada si kale markii loo araya xadiidka yaa mucaadu ficluka kufrun wey adiga laakiin lama xukumin shahaadada lama dhihin uu xujoobe soo qabtana lama dhihin taa waxay kutusaysaa nabig alay slam ficilka intuu tarkiisinayo iyo digniinta dhinaca kale dadka kulama degdegi jirin baasha marka baasha xiinka iyo xawriga badan ka daa waxaa kaloo nabig soo maray arrinta markuu ka hadlayay sujuudda oo kaleeto baa fi shakhsida ibnu taymiya raxmat ullaahi calayhi uu ku lahaa kitaabkiisa majmuuc lfataawa ba wuxuu ku leeyahay juska koobaad saddex boqol soddon iyo saddex in tawasulku ka hadlaya awliye iyo meyti la baryo inayna waxba manfaca lahayn nabigoo duca ilaahay noo bari la yidhaahdana khayr maxdi ay tahay oo labadaa farku udhaxeeya ducada qofka in duce inaad dhahdo iyo inaad hebel baa wax weydiisanaya wax igu sii adugu tiraahdo od ilahay adoo la khitaabayo oo baryayo tiraahdo inayna isku mid ahayn wuxuu yihi faina axada min alambiyaai calayhim asalaam lam yucbad fii xayaatihi bixuduuri nabi la caabuday noloshiisii isagoo goobjooga ma jiro fainahu yanhaa an yanhaa man yacbuduhu wayushriku bihi qofka caabudaya u shariig yeelaya uu ka reebi jiray walaw kaana shirkan asfar shirki yar baa noqdeen kamaa naha nabiyi sala allahu calayhi wasalam man sajada lahu can sujuudi lah si nabiguba qofkii u sujuuday waa mucaad inuu usujuudo uga reebay waa ka reebay laakiin de soo qabta wareeca shahaadiya istitaabi iyo ay dibaw islaam iyo masaa'idkaa laguma xukumay maa macna min aclam saxaabati u ahaa waxaa kaloo nabiga qabsatay xafi ibn abi basaca xafi ibn basaca waa bedri min asaabiqiin alawaliin xafi ibn abi basaca fatxu maka sanadkii sideedaad marka la joogo ee casbigii loo socday qisadii mashhuurka ahayd ee bukhaari muslim warinayeen waa kii waraaqda hoosta uga qoray usobyenu khaldan yahay laakiin waxaanaad samaysay waa kufri isma laha waa kii warqadii lasoo qabtay nabigu calai salaam ma sidan uu yeelay ku dhufo ku dhufo ma dhihin isagii buu u yeelay sababtuu weydiiyo wuxuu yihi maa haada yaa xaafid sidan maxay tahay min aicdaari waxaa kamida qofka inaad weydiiso maxaa kugu kalifay maxaa sidan u yeeshay ma shubha jirta ma xuja ismoodsiisay ma cid baa u fatwootay ma og yahay mise maba ogaba warse waxaa hubsatay u baahan tahay oodan marka u horeysaba hore iskaga bixisin yaa mahaba yaa xaq markaasuu wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay wallaahi maa kaana bihi kufrun walaa irtidaadu gaalnimada diinka bax marna igama aha ragba saxaabada ah baa qiiradii iyo xamaasadii diinta intay u xanaaqeen iyo xamaasadii iyo qiiradiibay waxay yidhaahdeen sida cumar oo kaleeto rasuulka ilaahu ninkan munaafiq weeye diintii waa ka baxay qaala allahu rasuulawa igu sii daa qoorta aan tale nabigu kama aqbalin arrintaasna halkaa wuxuu igu baray ku degdegaa insan sax ahayn oo xujadu markii cumar dalbaday nebiguna diiday dalabka cumar ma aha xujadu waa diidada nabiga sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yihi maya sadaqakum run buu idin sheegay warkii xaafid yiri buu aqbalay oo ka rumaystay bal qisada ibnu wasiir raxmatullahi calayhi iitaar alxaqi calaa xaqi juska laba saddex boqol iyo shan dhegayso markuu tacliiqinayo wakadalika lam yakfur xaaqib ibnu abi baltaca ninkaa ma gaaloobay maca khiyaanatihi lirasuuli illaahi sala allahu alayhi waali wasalam isagoo rasuulka ilaahay khiyaamay wamaa nazala fiihi awalu suurati lmumtaxina iyo waxa awal suurat mumtaxina kusoo degay iyo waqawlihi tacaala fiihi uu ku yihi tulquuna ilayhim bilmawadda gaalada qalbi ka jacayl baad hoosta u haysaa wa qawlihi tusiruuna ilayhim bilmawadda jacayl baad u qarsanaysaan sadeaad gaalada kusoo degto ka hadlaysaan waqad qaala tacaala waman yatawallahum minkum fainahu minhum aayad kalena wuxuu ku yihi qofkii weli ka dhigta nimankaas iyagu kamid yahay waa xukunkii cumuumka ahaa iyo ficilka iyo qawlkii markii la xukunayo wey wa maca dalika intaa iyadoo ay jirta haddana ilaahay wasafahu biliimaani fii awali suura xaaqin suuradda bilowgeedii muminiintaa lagu daray xaytu qaala yaa ayuha aladiina aamanuu xaaqibna waa ku jira wa inamaa qulna waxaan u niri oo keliya annahu daakhilun fii man khutiba bidalika aamanuuda xaaqib buu ku jira waxaan u niri لأن الcmuم نص في sababhi bاإجmاع sababtay kusoo degtay waa isaga hadii nas caama soo dega sababka uu kusoo degay uu ku jiraa bإجmاع اcلamاء buu le saa dartee xaaqib inuu ku jira waa itiفاq masaladaas ولidalika adklahu الlah maعa اlmؤminiin ilahay muminiintu ku daray وkhaaطabahu بأجmل الkhiطاaب khiطaab iyo ereyga ugu macaan baa lagula hadla uquruxsan xayثu qaala laa تتakidوu عadويi وعadوaكم dadkan idinka cadowgiina isaga sabka muslimiinta la geliy ilaah iyo rasuulkaamu iyo muminiinta isku sabka ee hal cadowada leh baa xaaqib lagu daray wakadalika habata ana rasul sal slam qabila cudra sidoo kale waxaasoo nabigu cudurdaankiisa waa aqbalay wadalika kuluhu yadullu calaa maa qaalahu imaamu lmahdiyu muxamed ibn lmuahiri calayhi salaam ninka imaamka hadalku yiri bay daliil u tahay ana almuwaalaata almuxaramata bilijmaaci muwaalada culimadu isku raacsan yihiin ee xaaraamtihi iyo an tuxiba alkaafira likufrihi gaalka gaalnidaa u jeclaato wey waalcaasiyu limacsiyatih caasigana macsiyadiisaa u jeceshahay laa lisababin aakhar jacaylkaa u jeceshahay dan kalata aynan ku jirin min jalbi nafcin aw dafci dararin faa'iidaa khayra waxaa manfacaad ka helayso ama dhibkiisood ka cadsanayso ama kaa celinayo aw khaslati khayrin si ama khayr kale u leeyahay mas'aladaasi muwaalaadkiiyo la xidhiirta mar kalean ka hadli doonaayo sheekh ibnu wasiir wuxuu leeyahay mabxad khaasa oo kitaabka itaaru lxaqi oo gaar u akriyi doono silsilooyinka markaynu dhamayno wacudru cudru xaaqibin fiima adhara min almuwaalaati calaa kibarihi wuxuu leeyahay waxaanu leenahay cudur daalki uu xaaqib yeeshay isagoo muwaalaad muujiyey dembiga weynanka intaa leeg haddana nabiga kuma xambaarin inuu ciqaabo bar cudur daalkiisii buu aqbalay qolyihii weeraree cumar iyana jacbu ka yiri xadiidka caaisha qiso kale oo nabiga soo martay sala allahu alayh wasalam ilan hadiga nabigaan ku jirnaaye nabigu dadbuu zaka u diray dadkuu diray abaajahl ibnu xudayfa saa kamid ahaa qolyo laysiyiinuu zaka ka soo qaadayay qofka iskhilaafeen oo isku dhaceen waxbay isdaafsadeen oo nin buu soo dakreen isagiyo zagiisa markay soo noqdeen qoladiioo dacwo ah oo guddi odayaal oo ka socda iyo wafdigoodii baa nabigu u yidhi waa arrintii daba socda nabigu alayh salaatu wasalaam buu la heshiiyey wuxuu yihi inuu dandhow siiyo qisaas baa rabnaabay dhaheen wuu ka baryey inay ka aqbalaan dandhow way ka aqbaleen way la soo heshiiyeen intaa ma aqbasheen haa ma aqbalaaden haa hadda wuxuu yidhi dhagaysta masaajkaan ka istaagi oo dadkaan u sheegi oo inaad aqbasheen baan dadka u sheegi waayahay bay dhaheen nabigu meeshii u yimid iyagoo fadhiya masaajidku ka istaagay wuxuu yihi arrintii sidaa ahay saasaan ku wada hadalnay intaasaan ku heshiinay iyagiina way aqbaleen warso maydaan aqbalin waxay dhahen maya maya maanan aqbalin bay dhahen way ku beeniyeen soo maha isaga wuxuu yihi way aqbaleen waanan ku soo heshiinay waryaa soo maydaan aqbalin waxay dhahen maya saxaabadii guux baa ka yahay waxaa alla ku qaadan kara miyaa nabigu kaadi yiri iyagu ina kaana ba mar labaad buu gorgortan la soo galay waxabu ugu daray waa u kordhiyey wuxuu war nimay haddana waa istaagaya dadkii baan u sheegaya waa yahay badaaleen sidii buu u sheegay war ma aqbasheen kaasi dheen haa markiiba de nabigu calisa waa u cudub daaray oo niman dan iyo waxooga yarmu guri galay wixiina markii intay soo socdeen dhaxda la yar xumanaan waayey talana waxoogay ka yar toroqdayn bay noqdeene ma dhihin dib ha u ashahaataan rasuulka ilaahay bay ku beeniyeen way ka dhigeen beenaalo waxaan la isku ogeyn sheegay kuma dhihin nabig alay salaam acraab bay ahaayeen iska jaahiluuna maqaamka iyo qadarka nabiga alay sala salaam aada u garanaynin qisadaasi waa xadiida caaisho waxaa weli imaamu axmed iyo abu daawud iyo nasaa-i ibnu maaja oo qisada saxday wey laakiin isaa'atun adabkay nabiga ku sameeyeen iyo meeshay la soo istaageen wax saxa maahayn nabiga alayh salaatu salaam waxaa u yimid oo kaleeto ragka ninba rag kala nin baa u yimid nin bay wax kala gateen qiimuu kula heshiiyey nabigu wuxuu islahaa qiimahan uu kula heshiiyey inuu hayuu ismoodayy markuu nabigu wixii u tiriyey baa wixii uu rabeeyey u siiyaa isdhimay wuxuu yihi intan hoo inta kalena noogu soo noqo inaan hayaan ismoodaye ninkii waa wabooday wadaah alla waa laga khayaamay yii wuxuu ka hadlay waa nabig ala salam alla waa la khayaanay weli alla khayaanay musuq maasuq badan waa daa loo kacay nabig alayh salatu salaam wuu dejiyey qofuu jiro wuxuu yihi intaan baaqiga ahi hebla nooga soo qaado waa loo keenay ninkiina saaf dulbe lama dul istaagay wali adii u ashaada ma dhihin muslimiintaan buu kamid ahaa qisabkiiyo namaadijtaasi masaa'ilka mukafiraadka keliya maahayn xataa xuduud markay timaado qofka inta uu ka warwareejin karuu raadin jiray waxau yii maaj ibn maalik alkalami wuxuu rasuulka ilaah ahirni idaahir ninka uu soo jinaystay waana nin hore usoo guursaday xadiisuna dhagax in lagu dilo wey marka nabi wuxuu ihi wayxak ninkaana kugu dhacday irjic wastakfir illaha watub ilayh intaad noqoto ilahay dambi dhaaf weydiso utalakanona dhaaf inuu sii galgal u diidan yahay saddex jeer afar jeer riwaayadka qaarkood shan jeer buu kusoo celceliyey ninkii isaga la kari waayey markaasuu nabigu asan intaa kuma daynin markii afraad markii shanaad wuxuu yihi maxaan kaa daahira kaasuu yihi sinaan ku dhacay nin weyn oo soo taaganoo waan dilay taa lay dahirada war iga tag war i dhaaf waroo ilaahay dambi dhaaf weydiisa lagu kari waay markaasuu dadkiisiibuu la hadlay oo wuxuu yihi ninku miyuu waalan yahay masuufayowya ninka mar caqligiisa ka warrama abihii junuunu waaa maya dadka noogu caqli badan buu kamid yahay caqligiisa wax dhiba kuma ogin markaasuu wuxuu yihi riwaayadka qaarkood markaasuu nabigu soo dhaweeyey saasulesanka bal inuu cabsan yahayo uusan caqligiisu caadi tan waa lin kale lagu ogeyn bal baasha khamrigi iyo uu soo cabay riwaayadka qaar ba waxay ku dareen wuxuu yihi ma laga yaaba inaad shumisay oo dhunkatay markaasuu yihi maya wuxuu ma laga yaabaa meelaha bawdada inaad wax marmarisay markaasuu yihi maya laa ilaah indhakuulka biyaha beesha la geliyo baasha sida loo geliyo baash noqotay intaa nabigu wuxuu ka warwareegayaa cudurdaar inuu iska noqdo ilaahay dambi dhaaf weydiisto xaddan aan laga oogino aan cuquubo qofka lag lagu qaadino wuu intaa u raadinayaa markii uu kari waayey de wuxuu warqaada xadda ko kaxeeyo xadda ka soo oga saas darteed qofka in macaadi lialika culamada qaar waxay yidhaahdeen ninka qaadiga qofku marku waxaad ula yimaado dhib malaha haddaad xujada uu kaga bixi lahaa u yar laqinta fii xuquuqillah waxaa la xidhiira haddaad u yar agmariso ood u yar sarbeerto inuu sidaa yeelo wasaa iska noqdo oo wixii uu ka noqdo xataa iqraarkuu qirtay uu ka noqdo dhib malaha haddiiba intuu qirta kadib yidhahdo waa khaldanaa waa laga aqbali fii xuquuqillaahi wixii awey intaasi nabiga haddan kaga gaabo sal ly slam saxaabadan ishaaro yar tilmaama saxaabaduna manaahij saamun bay lahaayeen laakiin laba saddex asar aan soo qaato asarka koobaad waa jaabir ibni cabdillahi radi allahu canhu arda jaabir ibni cabdi sufyaan alxata bni naafic baa wuxuu leeyahay waxaan weydiiyey jaabir ibni cabdillaahi oo maka ku ictikaafaya ree beni fiil qolo la yidhaahdana dhex degan baa wax weydiin jiray nin baa u yimid oo weydiiyey hal kuntum tadcuuna axada min ahli lqiblati mushrikan qof qiblada u tukada mushrik ba ku dhihi jirteen jaabir wuxuu yihi qaala jaabirun macaada allah ilahay baan ka magan gelaynaa qof ahlulqiblo u tukada mushrik inaan ku dhaha fafazican lidalik arrintaan oo aad buga agagaxay ninkii baa su-aashii ku celiyay hal kuntum tadcuuna axada minkum kaafiran qofkiina kamida kaafir ma ku dhihi jirteen qaala la wuxuu yihi maya kumana dhihi jirin asarka abuu yacla fii musnadihi buu ku wariyey abuu cubayd alqasim bni salaamna fi limaan buu ku wariyey wa min ariiqihi bni abi zimniin baa fii riyaadi ljannati ku wariyey xadiidka dabaraani iyo markii uu tiiriyahay bahaysamina wuxuu leeyahay rijaaluhu rijaalu saxiix sheekh naasirna alimaan liabi cubayda raqamka boqol iyo afar iyo toban wuxuu leeyahay saxiixun calaa sharti muslim duruq kalena waa lagu wariyey sidoo kale jaabir waxaa laga wariyey alxaaris ibn abi usaamata fii musnadihi min ariiqi wahb bni munabihi qaala sa'altu jaabira jaabir ibn cabdillaahi baan weydiiyey hal fi lmusalliina min awaaqiid dadka tukada qaarkood awaaqiid ma yihiinoo ma awaaqiid baa ku jirta dad tukanaya bas nasl qadiya ahlulqiblihi iyo musaliinta isku mid wey qaala la wuxuu yihi maya wasa'altuhu hal minhum mushrikun mushrik ma ku jiraa qaala la asarkaasina alxaaris ibn abi usama baa fii musnadihi ku wariyey bazaarna fii musnadihi buu ku wariyey sheekh naaqirna fi silsila saxiixa buu xadiidkan kaga hadlay markii uu xadiidka ka hadlaya laba kun laba boqol soddon iyo lix oo juska shanaada laba boqol soddon iyo shan sabxada markuu joogo xadiidka raqamkiisu laba kun laba boqol soddon iyo lix ka hadlayey buu asarkan keenay duruqdeedana takriijiyey sixadiisana waa cadeeyey duruqaan inta ahayn uu leeyahay oo dadka ku cileeyey waa munabih jaabir kama maqal marka koowaad tacliilkaasina sax maaha mana laba keliyoobin oo duruq kalea lagaga wariyey waxaan kusoo gabagabay asarkii sanadihi kalaam ibnu mascuud laga warinay radi allahu canhu arda ibn abi shayba fii musanafi wuxuu ku wariyey can ibni mascuudin wuxuu yihi inahaa satakunu hanaatu inxiraafaad iyo mukhaalafaad baa dhici doona wa umuuru mushtabihaatun arrimo mugdi ku jiro dhici doona facalaykum bitu'adati deganaan iyo kafiirsi aan degdeg lahayn laazima fatakunu taabican fi lkhayri khayrka nin gadaal dadka kaga fayshanoo isagoo hormuud ka ahayn inaad noqoto baa khayrun kaaga fiican min an takuuna ra'san fi shari xumaan iyo dembi inaad ku horgooda dad waxaa kaaga ron adoo khayrka gadaal dadka kaga faydaa kaaga ron waayo khayr haddaad gadaal kaga faysha baabulkhayr baad ku jirtaa tanna shar baad ku jirtaa haddii aadan deganayn oodan fiirsanin ood wax ku degdegtana qarka waxaad u saaran tahay ra'san fi shari inaad noqoto marka umuurkii mushtabihaadka ahaa wax badan baa taagan oo diyaanaadki iyo jimaadi iyo amwaashi iyo acraadi ah saas darteed haddiiba ahlulcilmigii khitaabkaa lala hadlayo alifleydii iyaga meesha waxba uma yaalo haddaba maqaamkani waxaan rabaa inaan kusoo ururiyo hadalkayga caawa ah qaybaha dambe habeen dambe iyaan u gudbi doonaaye maqaamkani maqaam arday ma aha maqaamkani maqaam lagu fududaan kara ma aha acyaanta marka la xukumayo kafaaka inaad ficilka iyo qowlkana xukunto kana digto waxaan dembi macsiya kufri shirki inuu yahay waxaasi in la sameeyo aynan banaanayn baa kugu filan laakiin maqaamka ku degdega ah ee qofku aad moodo maanta uun kaar la xofanayo iyo koob shaaho la cabaya noqotay waxaan filayaa intaa horudhac hadligii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo manaahijtii ambiyadu ilaahay cudurdaarsu u jecel yahay iyo aaaar saxaabada qaarkooda baynu intaa kusoo gabagabayn waxaan u dhufmi doonaa insha allahu tacaala cashirka xigaaye axaadiista nabiga ka digaysa in lagu degdego sida cad u abaartay iyo aqwaasha culimmadu waxay ka yidhaahdeen habeenna waan ka hadli doonaa insha allahu tacaala cawn halkaasaan ku jeedaa subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk